xoolaha la hakiyey markaa waa xoolihii soomaalida guud ahaanba dhulyowga soomaaliyeed oo dhan ayay noqonaysaa xoolahooda toos inay yidhaahdeen waanu hakinay guud ahaanna xoolahaasi neefka adhiga ah waa arrin nololeed waa arrin dhaqaale anugu waxaanu xaqiijinaynaa oo aanu xaqiijinaynaa markhaatigeedana leh inaanay xooluhu qabin wax xanuun xanuun aanu ku ognahay gaar ahaan xanuunadaa la sheegay ee ay tilmaamayso qoraalka boqortooyada sacuudi arabiya wasaaraddeeda saraacadu annagu waxaanu xaqiijinaynaa in aanu jirin xanuun xoolahaasi ay qabaan waxaa jira hay-ado fara badan oo xidhiidh nagala leh dhinaca caafimaadka